aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqayaa gudoonka baarlamaanka golaha wakiilada golaha xukuumadda gudoonka gobolka nugaal dadka reer garoowe marxabaynta iyo soo dhoweynta aad u qiimaha badanna soo dhoweyseen waxaan safar muddo shan beri lix beri ah oo shaqo ugu noqonaa magaalada caasimada dalka kenya nairobi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay kusoo laabto dalka nabada insha allah hawshaa socoto waxaan gaari doonaa sida janawari guul iyo maaragtay iyo nabadgelyo iyo xasilooni iyo dalka oo ay doorasho xore xalaali ka dhacdo insha allah bisida janawari ayaanu gaari doonaa insha allah waan rajaynaynaa waana guulaysanaynaa cabdiqaarna waa soo laabanaya saa ula socda insha allah